نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة موضوع kelimada ama darsigu ku saabsan yahay sida horena idinku sheegay waxa weeye taskiyatu nufuus macnaheeduna uu yahay hufidda ama daahirinta nafta waxaad moodaa inuu munaasib u yahay bilowga muctamarka sababtuna waxa weeye ujeeddada dhan ee muctamarka loo qabanqaabiyey ee loo hawloonayo ee meesha laysugu yimid ee aada u sabraysaan waa in nafta la daahiriyo nafta daahirinteeda ayuuna ka dhalanayaa inuu islaamku mustaqbalka yeesho saasay isugu xiran tahay naf wasakhaysan oo aan la daahirinin ilaahay subxaana wa tacaala nasri iyo guul ma siinayo marka bilowga muxaadarada ugu horeysa inay noqoto waxaad moodaa inay munaasabad toosa la leedahay muctamarka taskiyada ujeeddada loola jeedo waa macnaha aan idiin sheegay oo ah nafta bini aadamka in la fahmo marka labaadna wixii ay ku hagaagayso ku fiicnaanayso in laysu sheego in laga shaqeeyo lala dadaalo la nadiifiyo la dhaqo la daahiriyo la koriyo oo la kobciyo nafta iyo wixii ku saabsan bini aadamka naftiisa ayay muxaadaradu ciwaankeedu u yahay maxaa yeelay insaanka sidiisaba walaalayaal allah subxaana wa tacaala markuu abuuray laba cunsur buu ka kooban yahay labada cunsuroo uu ka kooban yahay cunsur waa jidhka cunsurka labaadna waa nafta iyo ruuxda wey labada cunsur ee bini aadamku ka kooban yahay mid walba wuxuu u baahan yahay dadaal in la siiyo wuxuu u baahan yahay wuxuu ku noolaan lahaana in la siiyo isla markaana wixii dhibaato u geysanayo laga ilaaliyo laakiin innaga waxaynu naqaanaa uun jidhka muxuu u baahan yahay oo in la siiyo uu u baahan yahay oo ku jirayaa oo ku noolaanayaa muxuuse u baahan yahay in laga ilaaliyo laakiin qeybta kale oo ka muhiimsan waxaad moodaa dadka intooda badan inaysan kaba warhayninba waa qeybta ruuxda iyo nafta qeybtaasi waa qeyb cajo badan xataa xaqiiqadeeda in la fahmo adag maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay wax laga fahmi karo inaysan jirin ruuxda iyada ah ama nafta bini aadamka allah subxaana wa tacala wuxu uhi yas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow ruuxbay ku warsanayaan maxay tahay ruuxdani waxaad ku tidhaahdaa baa layidhi warka ugu gaabisaa jawaabta ugu gaabisaa qul iruuxu min amri rabbii ruuxdu waa amar alle intaa ka badanba lama dhaafine waxaa laga dambaysiiyey wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmigana wax yar mooye wax kalaba laydinkama siino waa qadiyad mucaqad ah oo mucjiz ah oo ilaa maanta bini aadamku uu fahmi la-yahay waxay tahay waa wax la yaab la waayo bini aadamka aada arkaysaane adduunka sidaad aragteen loogu sakhiray oo yacni waxa weye heerkaad aragteen adduunka ka gaadhay waa wuxuu fahmi la-yahay ilaa iyo maanta yacni waxa weeyaan cunsurkaa ku dhex jira ee ruuxda ah nafta ayuu fahmi la-yahay wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila axwaal bay marka leedahay khasaa'is bay leedahay waxyaabo waxay leedahay ay ku kobacdoo ku jirto waxyaabo waxaa jira u geysanaya haddii ay yani ku yimaadaan inay dhimato oo aynan nolol quma noolaanin ku keenayaa jira waxay u baahan tahay marka ruuxa muslimka ah inuu runtii dadaal dheeraada ku bixiyo naftiisa maxaa yeelay haddii naftiisu ay daahir noqoto ruuxaasi shaki ma laha adduun iyo aakhiraba waa liibaanaya hadday ruuxa naftu ka wasakowdo wax u hadhay ma jiro waa u dhammaatay adduunkana waa u dhammaatay aakhirana waa u dhammaatay muhiimadeeda waxaa kutusaya rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka markuu ka warramayay wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala waashamsi waduxaaha waalqamari ida talaaha waannahaari ida jallaaha wاlleyli ida yakshaaha waالsamaaءi wama banaaha wاlأrضi wama طaxaaha wanafsi wama sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man dakaaha waqad khaaba man dasaaha toban dhaarood markuu rabbi isdaba dhigay kadib toban dhaarood waa dhaarta ugu dheere qur-anka kuso aroortay toban dhaarood markuu rabbi isdaba dhigay kadib wuxuu ku dhaartay nafta ruuxii daahiriya wuu liibaanay buu rabbi yihi subxana wa tacaala nafta ruuxii guudsiya oo duleeya oo xaqirana rabbi wuxuu yihi waa khasaaray adiga marka mustaqbalkaagu wuxuu ku xidhan yahay naftaadaas inaad daahiriso iyo inaad wasakda u dayso haddaad daahiriso rabbi wuxuu ku dhaaranayaa subxaana wa tacaala oo toban dhaarood isu daba dhigay in aada liibaanayso adduun iyo aakhirada haddaad naftaa faraha ka qaadood wasakda u daysana rabbi wuxuu toban dhaarood ku marayaa in aada adduun iyo aakhirada khasaartay waad garan kartaa marka ahmiyadda ay leedahay cunsurka isaga ah dadaalka uu u baahan yahay in lagu bixiyo iyo ruuxu sida loo baahan yahy inaan mudnaan dheeraada siin mudnaanta aan jidhka siinayno mid ka muhiimsan baa la doonaya inaan siino lanna waxa weeye intaa waxaan ku mashquulsan nahay oo ku dhiban nahay oo ku rafaadsan nahay uun inaan madaalibta iyo codsiyada jidhka ka jawaabno inaan jidhkii siino cuntadu u baahnaa inaan siino cabitaanku u baahnaa inaynu siino hoygu u baahnaa inaan siino baahidiisii shahwada inaan siino madaalibtii jidhku doonayay inaynu siinayno intaa ka shaqaynayna laakiin madaalibtii ay ruuxdu dalbaysay naftu dalbaysay ku hagaagi lahayd waxa weye waa inaga maqanta qalaban dad isku hawlinaya amaba ka warhayaba xataa ama xataa ku baraarugsanba arrintaa iyada waa yaraaday waa midda kantay marka yani waxa weye marxalada iyo meesha hadda la marayo iyo xaaladda aan ku jirno midda kantay taa iyadaa ahmiyadeeda waxaa kutusaya kaleeto nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid uu soo saaray tirmidi alimaamu tirmidi fii sunanihi can cabdillaahi bni camr bni caas wuxuu nabigu yihi sal lay wasalam abubakr buu nabigu la telinayey abubakr saaxiibkii nabiga saaxiibkii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayuu la telinayey wuxuu nabigu ku yihi sal lay wasalam ya abaa bakrin qul allahuma faatira asamaawaati waalard caalima algaybi waashahaada laa ilaha ilaa ant raba kuli shayin wamaliika أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أبو بكر بن نبي يقول لك لني صلوات ربي السلام يقول أبو بكر وحافر هذا الله السماوات يقول لك أبو ريو وحا مقني وحا شوق أغايو إذ حق لقو عابدنا أي سنشرين إستدى مويانه wax walbana iska lahaayo rabbiga u ahaayo waxaan kaa magangelayaa naftayda sharkeeda iyo shaydaanka sharkiisa iyo shirkigiisa ilahay balan ku dhaariyo fiirsada rabbi subxaana wa tacaala intaas soo magac faatira asamaawaati waalardi caalima algaybi waashahaada laa ilaaha ila ilaa anta waa tawxiidkii waa ku tawasulaya rabba kulli shayin wamaliika intaasoo asmaa iyo tawasula waxaa laysu daba dhigaya khatarta ay leedahay arrintan acuudu bika min shari nafsii wa min shari shaytaani wa shirki waxaan ilaahu kaa magangelaya anigoo asmaadaada iyo tawxiidkaaga kugu magangelaya waxaan kaa magangelayaa naftayda sharkeeda iyo shayddaanka sharkiisa iyo shirkigiisaan kaa magangelaya iyo inaan naftayda korkeeda dembi ku kasbo balaayo u shaqeeyo iyo ruux muslima inaan u jiido shar ilaahu intaasaan magankaaga ah garan kartaa marka rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh saaxiibkii abubakar arrinta uu kula talinayo arrin sahlan maaha naftu marka wax sahlan maaha asal waxa u ah nafta bini aadamku yacni waxa weeyaan inay sharka jeclaato xumaanta jeclaato khubsiga iyo macnaha waxa weye wasakda jeclaato fasaadka jeclaato saasaa asal u ah marka rabbi subxaana wa tacala qur-aanka ku sheegay ina annafsa laamaarat bisuu ila maa raxima rabbi in yaroo lasoo reebayo ilaahay u naxariistay mooye naftu inteeda badan xumaantay dadka aada u amartaa waxay kugu yeedhaysaa wax kasta oo ku hallaynaya waxay kugu yeedhaysaa wax kastaoo adduunkaaga iyo aakhiradaada kharribaya waxay kugu yeedhaysaa wax kastoon dani kuugu jirin waxay kugu yeedhaysaa wax kastoo rabbigaa kaa fogeynaya subxana wa tacala nafta dabeecaddeedu asalka waasa dabeecadda asalka ay u leedahay waa middaa nebigu uu ku sheegayo ou leeyahay waxaan kaa magangelayaa naftayda sharkeeda waa xumaanta ay dadka ugu yeedhayso ilaahi subxaana wa tacaala marka hadduusan kaa qabanin waa rin keeni karta inaad runtii noloshaada aada khatar gasho oo macnaha waxa weye ay meel xun ku geyso ahmiyaddaasi marka leedahay waa in uu ruuxa muslimkaa la dadaalo naftiisa oo ku dadaalo saas daraaddeed baa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis xasanka wuxuu ku leeyahy almujaahidu man jaahada nafsahu fi illaah mujaahid waxaa la yidhaahdaa ruuxa naftiisa la jihaada oo la harjaba oo la halgama ilaahay dartiina ula halgama isagii naftiisa dagaal baa ka dhexeeya naftiisu ilahay dartii ula dagaalamayo inuu xakameeyo oo xumaantay doonaysay ka xakameeyo wanaagga ay diidan tahayna uu marsiiyo ogolaysiiyo hawl fudud maaha khayraadka ay ka soo boodayso inaad ogolaysiiyo y aqbasho hawl adag weeye oo shaqo u baahan xumaantana ay ku ordaysiiyo macaasidanna in laga xakameeyood ka qabato waa hawl adagoo shaqo u baahan almujaahidu man jaahada nafsahu fi illah kaasaa mujaahid la yidhaha waa kaa ibnuqayim caleyh raxmat ullah markuu yani ka warramayay jihaadka inta nooce uu noqdo wuxuu ugu horraysiiyey jihaadu nafs inaad naftaada la jihaadto ruuxaan naftiisa ka adkaanin islaam wax tari maayo reerna dhaqi maayo meelna ka soo bixi maayo maxaa yeele ruux naftiisiiba wato isagiiba balwadi ay wadato isagiibaaba qiimo dhacayo yuu wax ku biirinaya walaa bulshuuba wax ku biirinaynin walaa islaam buusan wax ku biirinaynin walaa qoys buusan wax ku biirinaynin walaa naftiisu wax ku biirinaynin waa ruuxa dhacayo nolosha ka dhacayo wax qiimole ma ah laakiin ruuxu naftiisa markuu ka adkaado meel mariyo ayuu ruuxu qiimo yeesha saas wey macana ayib allah subxaana wa tacaala arrimahaas marka waxaa laynagu tusaalaynaya inaan nafteenna ku mashquulno oon ka shaqayno oo sidaan jirkeenna ula dadaalaynaba si ka badan aan ula dadaalno nafteenna ula dadaalno nafta ka shaqayno yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum naftiina laazima buu alla yihi subxana wa tacaala naftiina ka shaqeeya naftiina hagaajiya naftiina ku mashquula naftiina daahiriya nafta taskiyeya calaykum anfusakum saasuu rabbigana leeyahy subxana wa tacala naftu marka waxyaalo fara badanoo waxaa jira hagaajinteeda iyo daahirinteeda waxyaalo fara badan oo ka qeyb qaadanaya oo ruuxu uu u mari karaa jira wasaailu taskiya wasaa'ilu taskiyati nafs oo muhimina waa inaynu ogaano maxaa yeelay ruuxu markuu doonayo inuu cudur jiro daaweeyo waa inuu daawadii qaato horta cudurkiina waa in la tashkhiisiyo oo macnaha waxa weye cudurka baforta la tilmaamo wuxuu kadibna cudurka markii la ogaado waa in daawadii ruuxa loo sheego daawadii hadduu qaato markaa kadib ayuu ku daawoobaya waa saddexdaa marxalo wey haddii aan garannay naftan inugu jirtaaye inay khatar inugu hayso adduunkeenna iyo aakharadeenaba su-aashu waxay tahay naftan see baan dhibteeda uga badbaadnaa maxaanse ku daahirin karnaa oo wasakda iyo xumaanta lagaga saari karaa oo naf qiimala ay ku noqon kartaa jawaabtu waxa weeyaan waa arrimo dhowr ah wixii ilahay naga waafajiyey subxana wa tacala oon ka gaadhno ayaan xusi doonaa insha allahu tacala ka waxaa ugu horeeya oo nafta lagu daahiriyaa waa aliimaan waltawxiid allah subxana wa tacaala naftu inay rumayso allihii abuurtay inay rumayso kutubtuu soo dejiyey inay rumayso rusushuu soo diray inay rumayso in ay rumayso malaa'igta rabbi subxaana wa tacaala in ay rumayso ilaahay qadarkiisa kiisa sharkaa iyo kiisa khayrkaaba naftu inay rabbigeed rumaysaayey waa aasaaska ugu horeeya iyo arrinka ugu horeeya ee lagu daahirin karo naftu mar haddaynan rabbigeed rumaynin waxay ku dhex jirtaa wasakh midii ugu dambaysay bay ku jirtaa bal maba jirtaba wax jiraba maha arrinkaa ilahi subxana wa tacala qur-aanku ku tilmaamay awaman kaana maytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman masaluhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha mid ruux meyd ahaa oo aan noolaynay kadibna iftiinkii uu ku socon lahaa aan sinay ruux mugdiye ku dhex jira ma lamidba meydku waa meytu alruux wa meyit lqalbi waay waa meyd oo waa gaal oo waa munaafiqoo ruuxdiisa iyo qalbigiisu waa dhinteen markaasaa rabbi wuu nooleeye wuxuu ku nooleeyey iimaan buu rabbi qalbigii geliyo ruuxdii waa noolaatay mar hadday ruuxdu noolaato waxay qaadanaysaa marka inay dahaaro qaadato inay isdaahiriso inay nadaafad qaadato inay wasakda ka baxdo inay macnaha waxa weeye wax jiro noqoto iimaankaasaa ugu horeeya marka nafta wax nooleeya waa ka rabbi subxaana wa tacaala aayadka aayado kaleo qur-aanka ka mid a ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul idaa dacaakum lima yuxyiikum war dadka allah iyo rasuulkiisa rumeeyeyo nebigiisa yeela oo warkiisa qaata markuu idinku yeedho wax idin noolaynaya fiirso nolosha ku jirta noolaha oo dhan iyo nolosha nebi maxamed idinku baaqayee laydin leeyahay yeela waa laba nololood oo kala gedisan waay marka la leeyahay nebigu nolosha uu idinku yeedhayo yeela markaa lafteeda waa nool yahay noloshii dabiiciga ahayd waa ku jirtaa inay ku jirtana waxaa kutusaya waaba lala hadlay oo hadal baaba loo jeedinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu baa laleeyahay khitaabkaana waxaa loo jeediyaa ciday nafi ku jirto naftaa hore waa nafta noolaha oo dhan ka dhaxaysa wey waa nafta dabiiciga w taa ma aha midda laleeyahay marka idaa dacaakum limaa yuxyiikum waa xayaato kale wey oon xayaatadaa hore ahayn maxay tahay waa xayaatu lqalbi wa xayaatu ruux wa ruuxda nolo nolosheeda wa waa qalbiga noloshiisa wa waa nolosha rabbi subxaana wa tacaala uu jecel yahay w waa nolosha qiimaha le w laakiin noloshan kale waxaa kula wadaaga xoolihii baa kula wadaaga gaaladii baa kula wadaaga inkasta oo nool oo dhan noloshaasi waa ka dhaxaysaa qiimo weyn male marka male iyadu male laakiin nolosha qiimaha ku fadhidayo waa nolosha qalbiga iyo nolosha iimaanka wa waa nolosha ruuxdu ay noolaato oo ilahi subxaana wa tacaala ay ku noolaato rumayntiisa iyo raacidiisa iyo jacaylkiisa iyo ay ku noolaato tala saarashadiisa iyo cibaadadiisa iyo ku noolaato wa taas nebigu markuu idinku yeedho yeela buu rabbi leeyahy subxana wa tacaala waa midda keentay rabbi subxaana wa tacaala inuu waxyiga iyo qur-aanka ku sheego inuu yahay ruux inuu yahay لماذا لأنه يحيي الأرواح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا waxaan kugu soo dejinay bu rabbi ilahi subxana wa tacaala ruux baan kugu soo dejinay ruux qur-aanka maxaa ruux loo yidhi oo waxyiga ruux loogu magacaabay leanna waxa weye waa qadadii iyo daawadii iyo noloshii ruuxda wey saas ruuxaan qalbigiisa qur-aan iyo diin iyo iimaan ku jirin macnaha waxa weye ruuxdiisu waa meyit waa middaa ilahi subxana wa tacala qur-aanka ku sheegayo yani qalbigiisu waa meyd ruuxdiisuna waa meyd kow horta marka koobaad ruuxu waa inuu rumaynta rabbi subxaana wa tacaala uu asaas ka dhigto nafta hagaajinteeda iyo dhaqideeda waa inay asaas u noqdo inay rumayso wax kastoo ilaahay rume yidhi subxana watacala ayib taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeye naftu waa in lagu daahiriyo cilmu lkitaab wasunna allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo dhaxalkii nebi moxamed salawatu rabbi waslamu aleyh sunnadiisii naftu inay barato wey hadday barato oo la baro qayb weyn oo waxay qaadanaysaa dahaaro ah bay naftaasi qaadanaysaa saas daraaddeed baa rabbi subxana wa tacala markuu ka warramayey bicsada nebiga iyo nebi maxamed soo diriisiisa mar soo diriisiisa markuu ka warramayay waxaa laysku lamaaniyaa baridda qur'aanka iyo taskiyada bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma aayaadka ilaahay buu ku akhrinayaa wuu daahirinayaa wuxuuna barayaa kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnada ayuu barayaa macnaheedu kitaabka iyo sunnadu waa wasaa-isha nafta lagu ta lagu taskiyeeyo ee lagu daahiriyo hadduusan ruuxu kitaabkii ilaahayba wax ka garanaynin sunnadii nebi maxamed iyo dhaxalkiisiina uu ka qatan yahay haddee waxa weeye muxuu naf daahirin karaaba awalan horta waxay u baahan tahay naftan inaad fahantaba waxay u baahan tahay inaad ka fahanto ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga salawatu rabbi waslamu aleh si kale uma fahmi karaysa waxaa ku fahansiin kara waxay tahay waxaa ku fahansiin kara wax hagaajiya waxaa ku fahansiin kara waxa fasaadiyoo halleeya waxaa ku fahansiin kara waa kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga salawatu rabbi waslamu aleh meel kale kama fahmi karaysa haddaad yani culimada yani waxa weye cilmi nafsiga u tagto mutakasisiinta cilmi nafsiga haddaad u tagto haba yaraate ee naftan iyo khasaa'isteeda iyo maxaa hagaajiye iyo maxaa halleeya kama baran karti kamana helaysa laakiin naftan maxaa hagaajiya waxaad ka heli kartaa kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh waxaasaa daawo u ah waxaasaa jiro ku keena waxaasaa halleeya waxaasaa hagaajiya sidaasay ku fiicnaataa waxaad un ka heli kartaa kitaab ilahi iyo sunnada nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh saas daraaddeed baa lagu doonayaa ruuxa muslimka inuu sabir u yeesho ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh barashadooda wakti uu ku bixiyo ku dadaalo ama oday ha ahaado dhalinyaro ha ahaado dumar ha ahaado rag ha ahaado yani waxa weye rabbi subxaana wa tacala nina kama cadfin waa asaaska wax laga bilaabo asaaska ay diintu ka bilaabataba waxa weya iyo iridda hore laga galaba faclam anahu laa ilaaha ila allahu ogow baa laga bilaabay ogow cid cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye tawxiidkii xataa waxaa laga or hormariyey faclam baa laga hormariyey aayaadkii ugu horreeye nebiga kusoo degaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh intaan tawxiid laga hadlin oo akhlaaq aan laga hadlin oo aan axkaam laga hadlin ayaa waxaa soo degaya oo laga hadlaya iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalm callama alinsaana ma lam yaclam cilmi baa laga hadlaya qalin baa laga hadlaya akrin baa laga hadlaya soo ma jeed asaaska marka waa inuu ruuxa muslimkaa qayb muhim a noloshiisa waa inay qaadato inuu kitaabka ilahi sunada nebiga barto salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin wixii inaad marti un ku ahaato marti oo aada macnaha waxa weeye un ka maqnaato un oo noloshaada saa ku dhamaysato wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata lacalakum tashkuruun uurka hooyadiin waxaad ka soo baxdeen oo rabbi idinka soo saaray idinkuon waxba aqoonin markaasuu rabbi wuxuu idin yeelay maqalka iyo aragga iyo qalbiga maxaa laydinku yeelay lacalakum tashkuruuna si aada rabbigiin ugu shukridaan oo indhahan iyo dhagahan iyo qalbigan aada rabbigiin ugu barataan muhimadda laydiin siiya taa iyadaa markaasaan muhimaddii laynoo siiyey intaan ka leexinay baan meel kale la aadnay naftu waxaa daahiriya inay rabbigeeda barato subxaana wa tacala kuna sabirto rabbi barashadii dadka haddaad yani akridaan taraajumtii culimadii salafka taraajumtii culimadii salafka waad la yaabaysaa qaarkood cuntada ay cunayaan iyo cabitaanka waxaa uga fiican kitaab cilmiga ay akrinayaan uga macaan uga macaan ma daal kama daalayaan kama daalayaan kamana dhergayaan limaada lianna waxa weeye ruuxdii ayaa waxay daaqaysaa oy cunaysaa oy qaadanaysaa waxay ku noolaan lahay ruuxdu hadday raaxaysatana jidhku waa tabac jidhku iyada unbuu raacsan cilmiga shareecada marka walaalya waa in loo sabro waxaan qodobkaa kaga baxayaa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalin maalmaha ka mid a sida saxiixulbukhaariga ku yaallay maalin maalmaha ka mid a isagoo saxaabadiisa la fadhiya nebigu sal lla lay wasalam oo sidan oo kale wax ugu sheegayay ayaa waxaa soo qaabilay saddex nin saddex nin baa kor ka yimid saddexdii nin mid iriduu ka laabtay oo wuu iska tegey mid labana way soo galeen labadii soo galay fadhigii la fadhiyey midi meel buu ka helay oo meeshii bannaanayd buu safkii fadhiistay xalqadii wareegsanayd buu meel ka helay meeshii buu fadhiistay ninna wuxuu ka xishooday inuu dadka kala durdurkiyo meel ii banneeya yidhaahdo oo gadaal buu iska fadhiistay meeshaasuu darsiga nebiga ka qaadanayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi hadalkii uu hayey saddexdii nin buu faallo ka bixiyey rasuulku sal alla alay wasalam saddexda nin ma idinka warramaan buu nebigu uri sal ly slam haabay dhan noo sheeg nebi alla wuxuu nebigu yuri sal lla alay wasalam midkood ilaahay buu ka jeedsaday isagana ilaahay baa ka jeedsaday fiirsada waa kee waa ninka iridda ka noqday wey majliskii khayrka iyo cilmiga iyo barashadii diinta oo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu meesha fadhiyo intuu soo ag istaagay buu iska noqday kaa ilaahay buu ka noqday isagana ilaahay subxana wa tacala waa ka jeedsaday midka xalqada meel ka helay ee fadhiistayna nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam alluu u soo dunmay allana wuu soo dumay khayrkuu u soo dhowaaday allana waa soo dhoweeyey midkaa gadaal iska fadhiistayna nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam wuu xishooday isagana allah ka xishooday fiirsada haddii marka khayrkii oo meesha lagu hayo aada ka jeedsatoo naftaada ku siin weydood u sabri weydo oo majaalistii iyo diintii ilaahay iyo kitaab ilaahay iyo sunno nebi iyo meeshii lagu hayey naftaaduba xamili weydood ka carartood meelaha fadhi kudirirka iyo meelaha laqwiga iyo sheekada aan waxba ahayna naftaadu ku sabri karto oo u adkaysan karayso waxay u baahan tahay naftaada inaad muraajacayso inaad dib isugu noqoto ad ubaahan saas man marka yani waxa weyan waxaa la doonayaa nafta daahirinteeda qodobka labaad in lagu daahirinayo waa in kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga la baro salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qodobka saddexaad waxa weeyaan oo asbaabta iyo wasaaisha nafta lagu taskiyeeyo soo gelaya alcilmu yani waxa wey alcamalu asaalix camalka wanaagsan daacada ilaahi subxaana wa tacaala salaada soonka sekada xajka diintoo loo shaqeeyo yani waxawey acmaasha saalixa ilaahay kuu dhoweyneysa nafta waa lagu daahiriya waxyaalaha daahiriya ka mid tahay waxyaalaha lagu dhaqee lagu nadiifiyo ayay ka mid tahay hay rabbigeen subxaana wa tacaala qur-aanka ayuu ku sheegay man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun ruuxii iimaan iyo camal saalixa laga helo rabbi wuxuu leeyay waxaan noolaynaynaa nolol wanaagsan culimmadu waxay leeyihiin noloshaa wanaagsan xayaatan طayiba waxaa laga wadaa bay leeyihiin waa xayaatada qalbiga iyo ruuxda iyo xasiloonida iyo raaxada uu ruuxu ka helayo ilaahay daacadiisa iyo camalka saalixa iyo iimaanka taa waxaa ku tusaya aayadda qeybteeda dambaa lagu sheegay aakharo walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun aakharena waxay samayn jireen ka ugu wanaagsan baa lagu abaalmarinaya taa waa aakharo abaalgudkoodii waa iyo liibaantii aakharo laakiin intayna aakharo gaadhinba nolol aada u qiimo badan baan noolaynaynaa oo aada u wanaagsan macnaha waxaa laga wadaa naftooda iyo qalbigooda ayaa wuxuu ku noolaanayaa iimaanka iyo camalka saalixa ah insaasta waxaad ku garanaysaa rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka xadiidkii saxiixa ku odhanaya xubiba ilaya min dunyaakum annisaau waatiib wajucilat quratu cayni fi salaam buu nebigu sal ly wasalam adduunyadiina waxaa layga jeclaysiiyey laba arrimood dumarka iyo waxyaabaha ududgoon laakiin ilqabowsigayga iyo shaygan ku nasto ku raaxaysto waxaa la yeelay buu nebi uri sal alay salaada dhexdeeda lu fiirsada markuu yani waxa weye walbahaar iyo murug ku timaada nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebigu wuxuu isku maaweelin jiray salaaddu isku maaweelin jiray nebigu wuxuu ku carari jiray salaaddu ku carari jiray daacada ilahay buu ku carari jiray lianna naftu markay rabbigeed xidhiirhkiisa bilowdo oo intay rabbigeeda ishortaagto ay la koodayso la faqayso oo rabbi subxaana wa tacaala ay hor taagan tahay waa raaxo iyo deganaansho iyo nasiino meeshii ugu dambaysay markaa maraysa xaaladda adduunka intay joogto markay ugu fiican tahay oo ugu raaxa badan tahay waa markaad rabbigeed hortaagan tahay subxana watacala waa goorma waa martu naftu hadday tahay naf daahir ah hadday tahay naftu naf hagaagtay hadday tahay naftu naf laga shaqeeyey naf la nadiifiyey hadday tahay waxa weeye ilaahay daacadiisa iyo camalkaa saalixii nafta waa nadiifinaya marka dambena waxay gaadhaysaa naftu hadday dhaacada ilaahay ka tagtaba inay noqoto sidii malaydiiya laga dhex saaray oo kale waxaa dhibaysa inay masaajidka ka maqnaato waxaa dhibaysa inay salaada ka baxdo waxaa dhibaysa inaysan qur-aanka akriyin waxaa dhib waxay dhibsanaysaa waxyaalahaas xunxun ay arkaysaa dhibaysa oo macnaha wax wey ay dhibsanaysa waxay ku cararaysaa markay waxyaalaha dhibsato ilahay dhaacadiisa subxana watacala heerkaasay gaadhaysa inay ku xasisho ilahay dhaacadiisa iyo khayrka iyo acmaasha saalixa macnaha aayad kale rabbi subxana watacala waa ku odhanaya alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub quluubtu waxay ku xasiishaa dikriga ilaahay subxaanahu watacaala waa daawo walaalayaal waana daawo ka maqan cid kaloo heli karta ma jirto cid ilaahay siiye mooye subxana watacaala daawo waay noloshoo dhan daawadeeda waay ilahay subxana watacala dikrigiisa iyo taacadiisa macnaha qodobka afraad ee nafta iyadana lagu taskiyin kariya arrinta kale ee nafta daahirin karta waxa weeye in nafta lagu laazimiyo akhlaaqda wan wanaagsan maxaa yeelay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay subxaana watacaala soo diray waxyaalaha ugu muhiimsan ee lala soo diray akhlaaqda wanaagsan inamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq buu nabig sal alay slam waxa uu la ii soo diray inaan akhlaaqda wan wanaagsan dhammaystiro dhammaystira maxaa loo yidhi lianna carabta gaalada ahayd ee jaahiliyad ahayd ee nebigu u yimid salawaatu rabbi wasalaamu caleyh akhlaaqda qaar ka midoo wanaagsan bay lahaan jireen intii ay lahaayeen oy hayeen mooye intii ka maqnayd inaan u dhammaystiro waa la iisoo diray buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ma ujeeda marka akhlaaqdu waxay ka tahay risaaladii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo diinta islaamka waxay ka tahay qeyb muhimay akhlaaqdu ka tahay rukni asaasi ah bal adyaantii hore kutubtii ilaahay uu soo dejiyey oo dhan markaad qisaska akrido waxaad garan kartaa mabda'u lakhlaaq inuu ahaa mabda asaasi ah oo jamiicu lkutub ay kala dhaxleen jamiic kutub akhlaaqda waa ku taal yani akhlaaqda wanaagsan in nafta la baro akhlaaqda iyo dhaqanka xunna yani wax wey laga leexiyo oo laga laga xakameeyo yani inay akhlaaqdu ay tahay dahaaro tahay waxaa kutusaya matalan rabbi subxaana watacaala markuu ka waramayey nimankii yani qawmu nuut qawmu nuut rabbi subxaana watacaala markuu hadalkooda ka waramayo waxay yidhaahdeen nebi luut iyo dadkii mu'miniintii raacay dhaqankan xun ee yani waxa weye liwaadka markay diideen oo ka hor yimaadeen waxay yidhaahdeen qowmkoodii gaalada ah akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuuna bay dheheen ka saara bay dheheen degmadiinna magaaladiinna ka bixiya luut iyo inta la socota yeyna idinla deganaanin oo maxaa dembigay galeen inahum unaasun yatataharuuna waa kuwo isdahirayay dheheen maxay isku dahireen akhlaaqdii wanaagsan maxay iska dahireen akhlaaqda xun liwaadkan iyo qashinkan bulshadu ay ku dhaqmaysay diideen oo ka hor yimaadeen sidaas daraaddeed way isdaahiriyeen gaaladii lafteedii baa le way isdaahiriyeenoo waa niman iska iskala kin weynoo wixii idin hidiya dhaqan ahaabay iskala wen yihiinoo iska daahirinayaan iska nadiifinayaan akhlaaqdu marka waa tahaarow akhlaaq akhlaaqda wanaagsani waa tahaara akhlaaq xumaduna waxa weye waa nooc tanatuq bilwasak yani waxa weye waa naftii oo la wasakheeyo oo la halleeyo akhlaaqda masalan waxaa ka mid a nafta in laga ilaaliyo loo baahan yahay kibirka isla weynanka kibirka oo macnihiisu uu yahay batlu lxaq wa kamtu nnaas inaad xaqii markuu kuu cadaaday diito ama dadka inaad yastood iska sarraysiiso nafta waxay ka mid tahay cuduradeeday ka mid tahay dhaqan xumadeeda iyo akhlaaq xumadeeday ka mid tahay waxaa ka mid a dulmiga gardarada xadgudubka leanna waxa way asal waxaa u ah nafta bini aadamka aldulmu walictidaa inay xadgudubto wax dulmido wax gardaraysato wax maagto wax durto wax ka sheegto waa in laga celiyo nafta gardarada waa in laga celiyo nafta xishood darada xishoodku waa khuluq bal huwa qariinu liimaan waa nafta waa iimaanka lamaanihiisa wa sida nabigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iimaanka iyo xishoodka waa laysku lamaaniyey buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh midkood hadduu tago kii kalena waa tegey ina mima adraka annaasu min kalaami anubuwati اluulaa ida lam tastaxyi fasnac maa shiit hadallada murtida ee rususha laga soo gaadhay iyo ambiyada waxa weye haddaadan xishoonin waxaa doonto samee ruuxu mar hadduu khuluqulxayaa ka tago wax walba waa ka suurooba waa waxa haysta dhaqamada bulshooyinkan iyo gaaladan iyo inta raacday iyo maalin walba waxaa soo baxaya wax aan la filayn limaada lianna cunsuru lxayaa mar hadduu dhinto iyo khuluqulxayaa wax walba waa ka filan bulshada iyagu xaajiiska iyo xakamuhu waa xishoodka akhlaaqda wanwanaagsan marka in nafta lagu xakameeyo akhlaaqda xunxunkaa laga xakameeyo la tarbiyeeyo la laylyo ilahay waxyaaluhu inoogu naceeyo waxaa ka mid ah nafta bini aadamku waxay aqbali kartaa oo yeeli kartaa in la laylyo tarbiyay aqbali kartaa sax marka hore ha dulmi badnaato xumaanta dadka ha farto ha gardarro badnaato ha xumaato asalkeeda laakiin haddana waxay aqbali kartaa haddii lala dadaalo in ay ka baxdo xumaantii oo ay hagaagto waa ilmaha yarka oo kaleeto oo maaragtay kolba saad adigu ka dhigtay noqonaysa kolba sidaad adigu ula dadaasho marka in naftii lala dadaalo oo xumaanta lagala dadaalo oo akhlaaqda wanaagsan lagula dadaalo middaa iyada ayaa la doonaya khaasatan khuluqa cajabta badani waxa weye ee khatarta ah waa khuluqa la yidhaha khuluq alcujbi inuu ruuxu ismahadiyo inuu ruuxu isu bogo inuu ruuxu isagu iscajabiyo isagaa iscajabinaya cilmigiisaa cajabinaya xoolihiisaasaa cajabinaya quruxdiisaa cajabinaya kursigiisaa cajabinaya isagaa mooyaane cid kale inay jirtaba isuma hayso isagaa isku maqan waa arrin halisa way arrin khatartiisana way cudur ku dhaca wey nin walbana waa ku dhaca ninka caalimkee cilmigale cujbigu waa ku dhaca khaasatan wuxuu ku dhacaa dadka wax haysta kuwa cilmiga haysta waa ku dhaca kuwa xoolaha haysta waa ku dhaca kuwa qurux sad loo siiyo waa ku dhaca cujbiga iyo isubogiddu waa cudur halistiisa la wey ruuxii uu ku dhacana yacni runtii wax weeyaan wax ku dhici lahaa wax ku dhici lahaa oo ka khatarsani waa yaryahay waa midda keenaya adiga oon waxba ahayn oo caasi ah oo dembiile ah oo rabbigaa subxaana wa tacaala wuxuu kaa rabay aan xataa boqolkiiba hal samaynin haddana maca daalika inaad ismahadiso inaad ismahadiso tidhahda wallaahi wax ku dhaamaba ma jiro wallaahi waxa weeyaan dadka adaaba ugu sita ha yani waxa wey waa cudurka khatarta le cudurkaas marka waxaa la doonaya nafta in laga tarbiyayo nafta la baro inay mar walba ay tahay muqasirad ay tahay mar walba wax kastoy samayso cilmi kastoy leedahay waa jaahilad camal kastoy la timaado dadaal kastoy la timaado weli waxba mayna samaynin si kasta oo ay nadiif u tahay waa inaad ugu sheekaysa waad wasakaysanta si kastoy kor isugu qaadda waa inaad u sheegta waad hoosaysaa naftaada haddii aad yani waxa weeye aada yani cujbigaasi aad ka nabad gashaay wax weyn baa ilahi subxaana wa tacala kuu suurtagelinaya rabbina qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa waxba hays taskiyeynina waxba naftaadu yayna ku yaabgelina waxba hays mahadinin ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala cidda ka cabsata cidda cabsida badan ee ka baqda isagaa garanaya adiga way kula tahay laakiin saad u haysata mee waa sida lagu haysta wey way kula tahay inaad hagaagsantahy laakiin saad isu haysata meehe waa sida rabbi agtii kuu taalla subxana wa tacala falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa ilaahay baad isu sheegaysaan ilaahay naftaada waa kaaga xogogaaltay markaad isu sheegayso od isu ammaanayso naftaada isagaa kaaga xogogaalsa waxba markaas ammaanay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay inuu ruuxu ismahadiyo inay tahay nooc been abuurad ah alam tara ilى اladiina yuzakuuna anfusahm bal illaahu yuzakii man yashaa walaa yudlamuuna fatiila undur kayfa yaftaruuna calى allahi اlkadib wakafaa bihi isma mubiina rabbi wuxuu lehi subxana wa tacaala miyaadan arkaynin kuwa naftooda ammaanaya istakeynaya kuwa ismahadiyey miyaadan fiirinaynonama arkaynin alla subxaanahu wa tacaala ayaa wax taskiyeeya oo daahiriya cidduu doonuna rabbi daahiriya oo nadiifiya oo taskiyeeya waxayse la yimaadaan waxba laga dulmin maayo waxaad shaqaysato ninna kaa dulmin maayo laakiin waxaadan shaqaysanin nafta dusha ha ka saaray markaasaa rabbi wuxuu ka dambeysiyey yani waxaweye bal u fiirso siday ilaahay ugu been abuuranayaan waa been abuurad leanna naftaadoo jaahilada markaad aada ugu sheekayso caalimad baa tahay waa been abuurad naftaadoo caasiyada markaad ugu sheekayso daa'ic baa tahay oo taqi baa tahay waa been abuurad waxaan jirin baad akhriyaysaa adigunba macnaha waxa weeye iska dhaadhicinaya been iska dhaadhicinaya marka waxaa la doonayaa ruuxa muslimka ah mar walba inuu tawaaduco inuu tawaaduco hoos isu dhigo waman tawaadaca lilaahi rafacah ruuxii ilaahay dartii isu liida rabbi kor buu u qaadaa subxaana wa tacaala ruuxii ismahadiyo kor isu qaadqaadoo is ammaano oo iscajabiyana rabbi hoos buu udhigaa subxana wa tacala hoos buu rabbi sunno ilahay wey sunno rabbiyo kawniya wey subxana wa tacala saas wey macana rasuulkeennana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan xadiid dabaraani iyo xaakim iyo bukhaari uu soo saaray bukhaari adab almufradka uu ku soo saaray oo cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu laga warinayo wuxuu nabigu leeyahy salawatu rabbi wasalamu caleyh xadiidku waa xadiid xasan ah man tacadama fii nafsihi aw ikhtaala fii mishyatihi laqiya allaha tabaaraka wa tacaala wa huwa calayhi khadbaan ruuxii naftiisu cajabiso oo naftiisa isla weynaada ama markuu soconayo xaraga kibra yacni waxa weeyaan isqaadqaada ilaahay buu maalinta qiyaamada la kulmaa isagoo ugu cadhaysan yahay adugu weligaaba is-ammaan oo iscajabi oo naftaada ku maqnow oo adugu kala dhammaan waa laakiin waxaad ogaataa rabbi agtiisa waxaa kuu taalla isagoo cadhaysan ubaad u tegi doontaa ma jecla rabbigii rabbi subxaana wa tacaala naf iscajabisay alla ma jecla nin caalimoo iscajabiyey ilaahay ma jecla nin jaahiloo iscajabiyey ilaahay ma jecla nin ilaahay intuu nicmo siiyey nicmadii rabbi subxaana wa tacaala ku faanayo oo iscajabinaya ilahay ma jecla subxana wa tacala laakiin rabbi wuxuu addoonkiisa jecel yahay hadduu wax siiyo wuxuu siiyeyna inuu ka shukriyo ha ahaatee haddana tawaaduco oo addoommada ilaahay subxaana wa tacaala uusan iska weynaysiinin naftiisana uusan macnaha waxa weye u arkin inay yani waxa weye wax ka sarrayso xadiid kaleeto oo bazaar iyo bayhaqi ay soo saareen biisnaadin xasan can anas ibni malikin radi allahu canhu ayuu nebigu wuxuu leeyay salawatu rabbi wasalaamu calayhi low lam tudnibuu lakhashiitu calaykum maa huwa akbaru minhu alcujbu buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh haddaydaan dembaabaynin waxaan idinka baqi lahaa wax dembiga kaba weynba oo muxuu yahay waa ismahadinta inaad dembaabto oo toobad keento baa ka roon inaad intaad acmaal la timaado aada ismahadiso ibnulqayim caleyh raxmat ullah baa wuxuu isgarab dhigayay khawaarijta iyo ninkii saxaabiga ahay khamrada cabbi jiray ninkii saxaabigae khamrada cabbi jiray cisyaan iyo dembi buu ku kacay markii dhowr goor inta la jeedlay la jeedlay la jeedlay markii dambe nebiga loo keenay baa nin saxaabada ka mida lacnaday markaasaa nebiga wuxuu yihi sal ly wasalam ha lacnadin buu yidhi ninkani ilaah iyo rasuulkiisuu jecel yahay khawaarijtuu garab dhigay ibnulqayim caleyh raxmat ullah nimanka nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi qur-aan akhriskooda iyo salaadooda iyo soonkooda iyo cibaadadooda saxaabadiisa wuxuu ku yidhi ma gaadhi kartaan haddana maca daalika nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa kilaabu ahli nnaar buu nebigu sal ly slm dadka naarta gelaya eydooda wey meel alle meeshaad ku aragtaan na laaya buu nebigu sal lay slm dhulka korkiisa dadka jooga kuwa la laayo ayagaa ugu haboon buu nebigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh war dadkan qur-aanka sidan u akrinaya ee salaada sidan u dheeraynaya ee soonka sidan u soomaya ee cibaadadooda aanan gaadhi karin haddana aydii ahlunaarka noqday aydii ahlunaarka noqday maxaa keenay liannahum ucjibuu bianfusihim ismahadin bay galeen saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay ibnulqayim caleyhi raxmat ullah duqyaanu aacati akhtaru min duqyaani almacsiya daacada iyo cibaadaadka iyo khayrkaad samaynayso xadgudubka uu kugu sameeyo baa ka khatarsan macsiyada xadgudubka ay kugu samayso saas waaye ficlan rasuulku salawatu rabbi waslm xadiidkana uu xadiidkiisana u markhaati kacayo low lam tudnibuu lakhashiitu calaykum maa huwa akbaru minhu alcujbu buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh dembigii waxaa ka weyn ismahadintaa ka weyn lianna ismahadintu waxa weeyaan waa baabu kulli sharin wa baabu kulli sharin ruux hadduu ishalmaamo waxaa dhacaysa marka dambe ishalmaamidaasi inuu inay u geysato ismahadintu inay u geysato inuu ceebihiisana halmaamo dadka ceebahoodana ka shaqeeyo taasuu gelaya saasu macnaha hebel khaladaadkiisa u muuqda dadkaasuu ka shaqeeyaa ceebahooda khaladaadkooda halkanay ka dhaceen dembigaasay sameeyeen hebel waa sidaas isagana hadduu dib isu miisaami lahaa kulli wuxuu dadka ku sheegayo o dhan isagaa ka liida laakiin ceebtiisa maxaa ka qariyey ismahadintaa ka qariyay mahadintaasi marka waxa weeye cudurrada maanta ina haystay ka mid tahay cudurrada maanta muslimiinta inay isu yimaadaan oo wax wada qabsadaan oo midoobaan oy diintooda u shaqeeyaan oo dad jiro noqdaan cudurrada ugu khatarsana inugu kala dhex jiraayo waa cujbigaa wey ismahadintaa wey in walba markay tiisu la qumanaato oo ra'yigiisu cajabiyo oo uu yidhaahdo ka kale adaa ka ra'yi fiican oo taada maxaa loo qaadan waaye taada maxaa loo qaadan waaye de waxaa loo qaadan waayey yacni waxa weeye waa lagaa batay ama waa in lagaa saxsanaya dhici karaysa maya tayda in la qaato wey nabigu wuxu yuri sal lay wasalam halaaثun muhlikaat wa halaaثun munjiyaat wa halaaثun darajaat wa halaaثun kafaaraat buu nabig uri salawatu rabbi waslamu aleyh saddex way halaagaan buu nabig uri sal lay slam dadka saddexdaas maxay yihin saddexdaa waxaa ka mid a icjaabu kulli dii ra'yin bira'yihi ruux walba oo ra'yi iyo talo leh taladiisa inay cajabiso oo ra'yigiisu dadka ra'yigooda kala fiicnaado oo dariiqiisu dadka dariiqooda kala fiicnaado xataa haddaad fiican tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey ra'yi wanaagsan iyo murti iyo caqli iyo diin iyo cibaade iyo dariiq toosan ilahay hadduu ku siiyey subxana wa tacaala ma aha inaad iscajabiso ma aha inaad xataa iscajabiso isla markaa haddana waa inaad isku tiriso inay wax kaa maqan yihin isla markaa haddana waa inaad isku tiriso walaalkaa inaad ra'yigiisa u baahantahay isla markaa haddana waa inaad isku tiriso inaad kaaga ka tanaasuli karto ka walaalkaana aada qaadan karayso oo si kasta haddaad u cabsi badan tahay oo si kasta u caqli badan tahay oo si kasta u aqoon badan tahay nebi maxamed miyaad gaari kartaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh maya ma gaari karayso haddaadan gaari karaynin nebi maxamed baa waxaa lagu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah markuu tashado ma intiisa u la qaataa maya marar fara badan ta saxaabadiisuu qaadanaya tiisana waa ka tegaya nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh siirada akhriya dagaalkii beder nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ra'yi uu soo jeediyey nin saxaabiya ra'yigiibuu uga tegey dagaalkii uxud nebigu taladiisu waxay ahayd magaalada gudaheeda in dagaalka lagu galo oon banaanka loo bixin raggii xamaasaysnaayee saxaabada ahaabaa waxay ku taliyeen nebiyow magaalada gudaheeda nimanku yaysan loogu imaanin banaanka inoo saar rasuulku sal alay wasalam ra'yigiisi waa ka tanaasulay koodii buu qaatay markuu labistay oo dirayskii iyo qalabkii dagaalka diyaarsaday bay ku soo noqdeen oo waxay yidhahdeen nebi allow malaha waxaadan rabin baan ku marsiinay nebigu wuxuu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh nebi alle mar hadduu isu diyaariyo dagaal labiskana qaato ma dhiga buu nebi yuri salawatu rabbi wasalam ina dhaqaajiye buui wixii ka dhici lahaa baa ka dhacay xataa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi wuu ku riyooday intuusan dagaalku dhicin buu ku riyooday seeftiisoo jabtay waa ka riyadii nebigu fasiray salawatu rabbi waslamu aleyh isagoo waxaasoo dhan og haddana saxaabadiisu maadaama ay taladan ay u bateen nebigu waa qaatay salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka mid a masalan dagaalkii axzaab khandaq isbahaysatadii markay nebiga soo duldegeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh labadii sacab ee midna aws ugaaska u ahaa midna uu u ahaa khasraj ugaaska u ahaa nebigu wuxuu yidhi qabaa'ishan waaweyne inuu soo duldegay qabiilkii ugu weynaa aynu beeraha madiine ka baxa midhaha ka go-an niskood u ballanqaadno si ay iyagu inooga tagaan qorayshna waynu iska celinayna marka sacdaynkii waxay dhaheen nebi allow intaan gaalada wada ahayn weliganna midhahanaga maynan hunguriyeynin laaluushna naga qaadi maayaan waxay ka badin waayaan hayeele waa iska celinayna nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labadii sacad taladoodii waa qaatay waa yahay soo ma jeed waa nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh billahi calaykum waa rasuulka ilaah ma aha marka inaad adigu iscajabiso taadu ku cajabiso oo taladaadu ku cajabiso ra'yigaagu ku cajabiyo cidna markaa la socon maysa muslimiinta dhibaatada maanta haysatana middaa iyadawa tanaasul oo walaalkaa marba hadduusan waxaani munkar ahayn xataa hadday masaa'il diiniya tahay masaa-ishuna ay ijtihaadi tahay waa in laysu tanaasul si loo wada socdo taasaa wax ku imaan kara lakin haddii nin walba cujbi iyo ra'yigiisu la xoog bato oo kiisu cajabiyo waataa nebigu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waxyaabaha wax halaaga wey waicjaabu kulli dii ra'yin bira'yihi buu nabigu le salawatu rabbi waslamu aleh khatar waa marka cudurrada noocaasoo kale waxaa la doonaya nafta in laga nadiifiyo oo laga tahiro ayaa la doonaya waxaa ka mid a waxyaalaha nafta lagu tahiro in nafta la xusuusiyo inay dhibanayso naftan waxaa ka dhadhacsan inay weligeed jirayso waxay ka dhadhacsan inay noolaanayso waxaa ka dhadhacsan inaysan geeridu kusoo dhoweyn waa in loo sheego marka inay daqiiqad walba dhiban karto lagana dhaadhiciyo ayadaa isdhiibi doonto waxyaabahaad kaga adkaan bay ka mid tahay mar walba inaad xusuusiso waad dhimanaysaa saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi sal lla alay wasalam badiya geerida xusuusteeda badiya buu nabigu salawatu rabbi wasalam qubuurta siyaarta oo dadkii walaalihiinaaye shalay dhintay ee adduunka idinla joogay soo arka deegaankoodiiyo guryahooda soo arka hadaad qubuurta tagtood magaaladan deganay magaalo aakhara wey shalayna sidaad idinku wax u dhisaysaan bay u dhisayeen qorsho dheer baa u deganaa maantana waxay ku sugan yihiin ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala haddaad tagto ood soo kormartood soo aragto shaki male qalbigaagu waa dabcayaa naftaaduna waa isdhiibaysaa ishaaduna waa ilmaynaysaa rabbi bayna u noqonay subxana wa tacaala waxyaalaha nafta lagu taskiyeyo lagu tahiro ayay ka mid tahay in mar walba la xusuusiyo waad dhiminaysaa yididiiladan dheeray iska dhaadhicinaysana ma jirto waa in la yidhaha ila nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi laba arrimood ruuxu si kastoo uu u duqoobo laba arrimood qalbigiisu dhallinyaray ku yihiin buu nabig uri sal ly slm qalbigiisu kama duqoobo laba arrimood maxay yihiin waxa weeyaan tuulu alamal wa xubu dunya buu nabig sal lay slm ninka da-da ee duqa ah naftiisu labada qalbigiisu labadaa arrimood kama duqoobo waxa weeyaan yididiilo dheer iyo waad sii noolaan doontaa qalbigiisu kama duqoobo wuxuuna ka duqoobin sidoo kale adduunye jacaylla kama duqoobo waxa kaloo dhan laakiin waa laga duqoobaa shahwada waa laga duqoobaa waxaa laga duqoobaa macnaha waxa weya maaratay jirkii waa duqoobaa waxyaalo badan waa duqoobaa laakiin marnaba ruuxu ka duqoobi maayo inuu jecel yahay adduunyadana jecel yahay isla markaana ku tashanayo inuu sii noolaan doono inuu sii noolaan doono marka taa in laga in in yani laga gooyaa la doonayo in laga gooyo loo sheego naf yahay waa lagu hayaa naf yahay daqiiqadanaad dhiman kartaa naf yahay geeridu waa xaq ilaahay qadaray goortuu qadarayna ma garanaysa naf yahay geeridu dhallinyaro male naf yahay geeridu da- male naf yahay geeridu jinsi gooniyo raasata male naf yahay wakti baad leedahay ee haylu goyni waa inaad nafta u sheegto geerida iyo waxaa ka dambaysa qabri baa ka dambeeya qiyaamaa ka dambaysa cadaab iyo jannaa ka dambaysa nafta waa in waxyaalahaas aada looga loogu sheego oo ruuxu markuu seexanayo markuu soo tooso qalbigiisa waa inaysan ka marhnaanin waa dhimanaysa shakina ma laha ruuxu mar kastoo geerida uu aada u xusuusto waa hagaagaya ruuxa ugu faasiqsanee dadka ugu xun hadduu badsado geerida xusuusteeda waa soo noqonaya waxaad arkaysaa noloshiisuu hagaagtay baad arkaysaa macana sidaas weyaan waxyaalaha nafta in lagu tahiro loo baahaya waxaa ka mid ah alzuhdu fi dunya in nafta laga zaahidiyo adduunyada in adduunyada aan lagu siidaynin haddii aada adduunyada ku siidayso kama dheragto kana soo noqon mayso say u wado u wado u wado midba mid ugu dhiibayso yaa maalinta dambe iyadoon kana dhergin kana salgaadhin baa lasoo qabanaya nafta waa in nafta adduunyada laga gooyo nafta waa in loogu sheekeeyo adduunyo badani wax ku tari mayse haddii ilaahay kafaaf ku siiyo wax yaroo bini aadamka baryadiisa iyo baahidiisa aada kaga asturnaato hadduu ilaahay ku siiyo wax kale ha sii raadinine cibaadayso oo beero beertii berri aada midhaheeda goosan lahay kafaafkaas inaad raadiso wax ka badan ha raadin nafta ha ugu sheekaynin tartan adduunye inay gasho ha ugu sheekaynin waa lagaa guri fiicayn ha ugu sheekaynin waa lagaa gaadiid fiicayn ha ugu sheekaynin waa lagaa cunto iyo cabitaan fiicayn ha ugu sheekaynin rag baa ku dhaafaya ka daba tag ee waxaad ugu sheekaysaa adduunye waxba ma aha ninkii hayana waxba uguma t uguma taarna ninkay ka maqan tahayna wax weyn kalama maqna ee naf yahay rabbiga ka baqo alla u noqo subxana wa tacaala nafta adduunyada ha ku siidaynina rasuulkeena salawatu rabbi waslamu aleyh nin saxaabada ka mida ayaa wuxuu weydiiyey rasuulka ilaahay dullanii calaa camalin idaa camiltuhu axabanii allah wa axabanii annaas nebi alla waxaad i tustaa arin haddaan sameeyo dadkuna i jeclaanayaan alla i jeclaanayo dadkuna i jeclaanayaan wuxuu nabigu ku yihi salawatu rabbi wasalaamu aleyh izhad fi dunya yuxibuka allah wazhad mima fii aydi annaas yuxibuka annaas buu nabigu sal ly slm adduunyada ku zaahid oo haysraacinin ilaahay saasuu kugu jeclaanayaa dadka gacantooda waxaa ku jiriya waxay haystaanna u daayo ka zaahid iyagaa ku jeclaanay bal xikmaddaa u fiirsada bini aadamka maalintaad u baahato waxa gacantiisa ku jira maalinkaasaad isnacaysaan haddaad ka gaaftoonto oo maradaadu nadiif kuu tahay oo adigoo iska subkan oo yacni waxa weeyaan iska hagaagsan oo meeshaa ay ku arkayaan dadkaasi dhammaantood waa ku wada jeclaanayaan kaan ku jeclaanina bannaanku kaa marayaan laakiin maalinkood waxaad ugu tagtood wax weydiisato maalinkaa waa ku nacaya dadka jacaylkooda haddaad rabto waxay haystaan u daa alle jacaylkiisa haddaad rabtana adduunyada ha israacinina ka zaahid waxaa kaga bahaya xadiidka ibn maajah uu soo saaray ee nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh man kaanat اddunyaa hamahu man kaanat اddunyaa hamahu shatat allahu calayhi amrahu wajacala faqrahu bayna caynayh walam yaأtihi min addunya ila ma kutiba lah ruuxii adduunyada murug ka dhigta walbahaarkiisa adduun ka dhiga allah subxaana wa tacaala arrimihiisa waa ka kala daadiyaa faqriga iyo baahidana wuxuu ka geliyaa wuxuu ka saaraa labada indhood dhexdooda wa fii riwaayatin qalbiga ayuu ilaahay baahi aan dhammaanaynin ka geliyaa adduunka uu saa u noqdayna intii loo qoray waxaan ahayn ka heli maayo adigu ama u rafaad ama israaci ama iskala reeb ama zaahid ama ha zaahidin intii laguu qoray waxaan ahayn heli mayse masaladaas waa masale meel taallo saa ha ahaatee nabigeennu wuxuu leeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ninkii adduunyada israaciya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qalbiga ka geliyaa baahi aan marna dhammaanayn yani ma dhergayo leanna adduunya lagamaba dhergaba adduunyada lagamaba dhergaba laakiin baahi yani waxa weeye zaa'id ah oo qalbiga ah oo faqri ah baa qalbiga laga gelinaya laakiin ruuxii aakharo isku xidha oo adduunyada iskaga zaahida oo rabbigii subxaana wa tacaala daacadiisa ku dadaala adduunyadaana wixii xalaashiisa bini aadamka kaga kaaftoomaya ka qaata ruuxaasi nebigeenu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh jamaca allahu lahu amrahu wa jacala hinaahu fii qalbihi wa atathu addunya wa hiya raaqiman buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay subxana wa tacala arrimihiisa waa u uruuriyaa waa isugu hagaajiyaa qalbigana waxaa loo geliyaa hodontinimo iyo deganaansho iyo xasilooni baa loo geliyaa adduunka wixii looga qorayna iyadoo sanka ka talanoo qasabaa loo keenaa buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddaad rabbigaa xaggiisa aado ogow oo wixii laguu qoray waayi mayse laakiin adduunkan iyo kadeedkiisana waad ka nasan wixii rabbi kuu qorayna meeshaaday kuugu imaan soo xadiid xasana maaha nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh midkiin risqigiisu wuu eriyanayaa siday geeridu u eriyeysa buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh adiga geeri ma ka fakan kartaa aynamaa takunuu yudrikkum almowtu walow kuntum fii buruujin mushayada sara la adkeeye xataa haddaad geerida ka gashaan way idinku imaanaysa sidaasoo kale haddaad risqigiina ka carartaan ood meel walba ka gashaan sidaasay idinka daba imaanaysaa meeshaad joogtaan bay idinku imaan waa xadiis nabigeena salawatu rabbi waslamu caleyh walwaaqic shawaahidu alwaaqic tashhad xaqiiqadu saas marka inuu ruuxu zaahido oo nafta la zaahidiyo oo la xakameeyo waa midda ay ku hagaagi karta wey nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u fiirsadaa waxaa lagu yidhi rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh buurta uxud dahaba lagaaga dhigo ma jecli buu nebi maxamed yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh laba arrimood baa la khiyaar geliyey inuu noqdo nebi boqor ah sidii nebi sulaymaan iyo nebi daawuud oo kaleeto iyo inuu noqdo addoon rasuul ah waxuu nebigu doortay addoon rasuul ah waa iska gaajaysnaa waa iska rafaadi jiray rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gaajadaasuu adduunka kaga tegey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nololna waxaa ugu qiimo badan noloshii nebi maxamed doortay salawaatu rabbi waslamu caleyh nolol ka qiimo badan ma jirto soo ma jirta marka waxa weeye azuhdu fi dunya adduunkoo laga zaahido khaasatan maanta oo maadadii ay dadkii ku samaysay duqyaan maadadii la caabudayo aan lalahayn yani mabda' kale lalahayn dirhamki iyo dulaarku uu dadkii addoonsaday mabaadi'dii iyo akhlaaqdii wixii wanaagsanaa oo dhan looga tegey maanta waxaad moodaa inay si gooniya yani waxa mudnaan u leedahay ruuxu inuu ku dadaalo azuhda fi dunya azuhdu fi dunyaa qiimo weyn bay leedahay laakiin dadku maanta waa ka tageen ilaahay subxana wa tacala hanagu sug waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha nafta lagu taskiyeeyo ee lagu tahiro qur-aanka qur-aanka akrintiisa kan soo marnay alaa bidikri illaahi taطma'inu alquluub dikriga ilahayna waxaa ugu muhiimsan qur-aanka afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluhaa quluubta aan qur-aanka akhriyaynin ee weliba u fiirsanaynin ee macnihiisa dhuuxaynin waa quluub qufulan wey waa quluub xidhan qalbigu wuxuu furan yahay markuu rabbi qur-aankiisa fahmayo كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتابك وكتابك وكتابك ربك شيء يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعدة للمت... وهدى ورحمة للمؤمنين وروحا إذين تمدوانو إيو داو حق الرب جين كتنين داو وحلابت كتشر الداويني وقرآن محو داويني cudurrada laabta galee qalbiga galoo dhan ee ruuxda buu daaweynaya waxaa laga dambaysiiyey qul bifadli illaah wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay subxaana wa tacaala daawadaa uu idiin soo dejiyo qur-aanka ku farxa ayada ayaa ka fiican waxaad uruurinaysaan ee adduunyada ah midaasaa mudan inaad ku farxdaan midaasaa mudan inaad qiimaysaan bal qur-aanka rabbi subxaana wa tacaala dilaalaadkiisu waa cajiib dilaalaadka qur-aanku waa cajiib rabbi subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku sawirayaa ruux ilaahay faatixatu lkitaab uu siiyey inuusan adduunyaba waxba uga baahnayn haddiiba faatixadaba lagu siiyaba qur-aan ka badan iyo cilmi ka badan iskaba dha faatixada adoo lagu siiyey miyaad haduun haddana adduunye u hanqaltaageysa walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim laa tamudana caynayka ilaa maa matacna bihi aswaaja minhum nabigu wuxu uhi sal ly wasalam faatixada ayaa waxay tahay asabcu almathani waalqur'aan alcadiim nebigaa waxaa la leeyahay faatixadaan ku siinay haddiiba faatixa lagu siiyey way kugu filan tahay waxa gaalada noocyadooda kala gedisan loogu raaxeeyey ha u hanqaltaagin bal adoo faatixa lagu siiyey maxaad adduunye uga baahan tahay aatiada ma wada haysaa faatiada soo wada xifdisni faatiada alxamdulilah waa haynaa haddaan faatixa hayno maxaan kaloo u baahanay ya faatixa laydin siiye bal maxaad adduunye ugu hanqaltaageysaan baa laleey maxay idinkala maqantaa adduunye ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku inuu siiyey qur-aanku waa daawadaas laabta daaweyneysa waxay daaweyneysaa jidhkiibuu daaweynayaa ruuxdiibuu daaweynayaa wax walboo cuduraa oo meel walba gala qur-aankaa ilahay ku daaweeyey subxana wa tacala qur-aankaasi marka ruuxii aan sad ka qaadanin waa qatayn ruuxa qatan waa ruuxa qur-aankaa wax laga siino ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala sad iyo qiimo u dhammaystirina waa ruuxa ilahay qur-aanka siiyo yani waxa weeye barashadiisa iyo macnihiisa iyo akhrintiisa iyo ku dhaqankiisa ilaahay uu siiyey subxana wa tacala ruuxa wasaaisha nafta lagu tarbiyeya waxaa ka mid a walaalayaal adducaa waxaa ka mid a inaad ilaahay barido subxana wa tacala naftan inuu ilaahay kaaga kaalmeeyo naftan inuu ilaahay kaa qabto subxana wa tacaala sharkeeda inuu kaa qabto sharkeeda inuu kaa qabto maxaa yeelay hadduusan ilaahay ku taskiyeynin oo nafta kuu dahirin ma dahiri karta adigu haddaan ilaahay ku kaalmaynin kama adkaan kartid nafta iskama qaban kartid buqyaankeeda iyo xadgudubkeeda iskama caabin kartid hadduusan ilahay ku garab qabanin subxana wa tacala saas daraaddeed baa rabbi qur-aanka wuxuu ku leeyahy walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuhu ma zakaa minkum min axadi abada walaakina allaha yuzakii man yashaa haddii ilaahay fadligiisu uusan jiri lahayn mid idinka idinka mida muusan dahirnaadeen laakiin ilaahay baa cidduu doono daahiriya hadduusan ilaahay fadligiisa iyo daahirintiisa aan lahaynin ruux isdahiri kara ma jiro caqligaaga iyo cilmigaaga iyo dadaalkaaga iyo sabirkaaga iyo raganimadaada iyo midnaba iskuma dahiri karaysa hadduusan ilahay kuu kaalmayna subxana wa tacala allay gacantiisa ku jirtahay marka waa inaad tuugto ood rabbigaa barido ood gacmaha u horsato oo aad tidhaahdo sidii nebigeenu dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi allaahuma aati nafsii taqwaaha wa zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha allow naftayda alla kacabsigeeda sii oo ilaahow nafta daahiri adigu waxaa tahay inta daahirisa ka ugu khayr badan weligeedii baa tahay iyo mawlaheediiyo ilaahow iga qabo ii daahiriyo ii nadiif saasuu nabigu ku ducaysan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidkaas waxaa soo saaray sidaa sheegaya axmed iyo muslim min xadiidi zayd ibni arqam waxaa kaloo isagana abu bakra uu nabiga ka warinaya sal lay slam xadiid axmed iyo abu daawuud ay soo saareen oo xasana isaguna nabigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dacawaatu lmakruub allaahuma raxmataka arju فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأنه كله لا إله إلا أنت روح كربض أهيس بريديس وحويان اللهم رحمتك أرجو إله نحريست هذا رجينيا فلا تكلني إلى نفسي إله نفطي لها إيتلا صارا إله نفطي لها يقسي دين sharkeeda ilaahu haygu sii daynin hay- ani iyada haysu kaana dayn haddii adigiyo iyada laydiin kala dhexbaxo laysku kiinsii daayo oo lagaaga kaalmeen iskama celin karto falaa takilnii ilaa nafsii darfata cayn ilbidhiqsi ilaahu haygu sii dayn ilbidhiqs ilaahu iga qabo wey macna saasuu nabigeena ku ducaysantay ducooyinku inoo jideeyay bay ka mid tahay nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka inaad alla baridaan subxaana wa tacaala yani waxyaalaha waxaa ka mid a nafta lagu taskiyeeye walaalayaal sadaqadaa ka mid sadaqada oo nafta iyaguna way dahirtaa way dahirtaa waxay ka dahirtaa akhlaaq liidato oo masalan bukhliga bakhaylnimada iyo akhlaaq noocaas oo kale ka dahirta rabbi subxaana wa tacala qur-aanku ku sheegay khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim biha wasalli calayh waxaad ka qaadaa baa nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyhi dadka iyo muminiinta waxaad ka qaataa sadaqo sakadii baa laga wada sadaqadaasood ku daahirinayso ku taskiyeynayso sadaqadu waa daahirin waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun naftiisa bakhaylnimadeeda iyo lexjecladeeda ruuxii laga ilaaliyo waa liibaanay buu rabbi yihi subxana wa tacala ruuxa liibaanay waa ruuxii bakhaylnimada nafta laga ilaaliyo ila naftu wax walba waa ka bakaylaysa cilmiga inay barato waa ka bakaylaysaa xoolihii inay bixiso waa ka bakaylaysaa diinta inay u shaqayso waa ka bakaylaysaa inay macnaha wax wey dadaasho waa ka bakaylaysaa nafta bakaylnimadeeda ruuxii laga qabta waa liibaanay buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh marka ilaahay subxaana wa tacaala yani waxyaalaha uu inoo sheegaya nafta lagu taskeeyin karo sadaqaadkaasaa ka mid a macaasida oo laga ilaaliyaa ka mid a wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa cani alhawa faina aljannata hiya alma'wa ruuxii ka baqa ilaahay is-hortaagiisa naftuna waxay doonaysee xun ka celiyo ka xakameeya hoygiisu waa jannada buu rabbi yihi subxana wa tacaala jannada inaad gasho shardi waxaa u ah naftaada inaad ka adkaatood ka xakamayso xumaanta ay doonayso balwadeeda waa inaad ka xakamayso ood ka celiso waxay rabtaba waa inaadan kusii dayn haddii kale janniya adigu waad isdayseen adiga janna waad isdayseen mar hadday naftaada kuu taliso oo balwadaada aad daacad daacad u noqoto oo iyadu ku hogaamiso naar unbay kugu shubi mooyaane janniya adigu waad isdayseen marka nafta macaasida waa in laga qabto oo rabbi subxaana wa tacaala inay macaasida oo layska ilaaliya taskiye tahay waxaa kutusaya rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum maxaa laga dambaysiyey dalika adkaa lahum mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa isha laaba oo macsiyada ka laaba farjiga iyo xubinka tarankana ilaaliya oo faaxishada ka ilaaliya haddaad ishiinana macsiyada ka laabtaan xubinka tarankana ilaalisaan sidaasaa u dahirnaan badan buu rabbi subxaana dhaharo wey macsiyada oo qalbiga laga yidhi waa dahiraan dhahara dhaharo wey macsiyada oo lasii lagu sii daayana qalbigiibay wasakhaynaysaa daxalaynaysaa ruuxiibay wasak dhexgelinaysaa waktigaan inoo saawaxaynin laakiin waxaan ku gabagabaynaynaa waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a oo nafta taskiyadeeda qeyb weyn ka qaadanaysa towbadda bini aadan baynu nahay waynu khaldamaynah haddii la khaldamo hala soo noqdo waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allaha faastakfaruu lidunuubihim waman yakfir dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun soo noqda ibni aadan baad nahay waa khaldamaynaa inaan khaldamaynana waa ilaahay baa qoray subxaana wa tacaala laakiin siduu nabigu leehy salawatu rabbi wasalaamu caleyh wakhayru alkhadaa'iina tawaabuun berrita maxaad u gaftay inaan lagu dhihin baa laga yaaba laakiin waxaa lagu qabsan doonaa maxaad uga soo noqon weyde maxaad uga soo noqon weyde soo noqdo marka hadduu khalad ku dhaco oo aad wanaag ka dambaysiiso xumaantii waa la tiraya wa atbici asayi'ata alxasanata tamxuha xumaani hadday kaa dhacdo wanaag ka dabagee wanaaggii baa tiraya waa qodob muhim ah cataraadka iyo zallaadka iyo akhtaada iyo macaasida iyo waa tiraysa wa khitaaman nafta waa in mar walba loo sheego in ilaahay daawanayo subxaana wa tacala lala socdo almuraaqaba martabat alixsaan an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak rabbiga inaad u caabuddo sidii adigoo arkayoo kale maxaa yeelay haddaadan arkaynin isagaa ku arkayo nafta haddaad mar walba aada daalacsiiso inuu rabbigeed daawanayo oo lala socdo oo malaa'igi dul saaran yihiin oo wax laga qorayo naftu hadday macaanidaasi daalacato oo ay qalbigeeda ku jirto naftaasi waa naf mar walba daahir ah wey naf mar walba is-ilaalinaysa wey naf mar walba dadaalaysa wey laakiin naftu rabbigeeda markay halmaanto markaasay u dhammaatay nasu llaha fa nasiyahum baa markaa dhacay ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaa inuuna xifdiyo oo arwaaxda inoo xifdiyo oo nafta inoo taskiyeeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala taacaadka iyo khayraadka inay jeclaysiiyo macaasida iyo dunuubtana rabbi subxaana wa tacaala inuu inu nacmaysiiyo qalbigeennana khayrka ku sugo إلى أن كلكم من الله سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
جزاك الله خيرا حضرتك قيمك ان شاء الله بريق waa la qaadan doonaa la dul qaato insha allah muxaadarooyinka kale insha allah noogu siixida haddii hadda ay jiraan maaragtay dhowr su-aalood insha allah sheekh ka jawaabo maaragtay fadal xuseen wax yar insha allah su-aalahana soo qoro insha allahu tacaala jazakum llahu khayran hala soo qoro ku dadaal in la qoro insha allah ها أنا سدقيستنا إن شاء الله جزاكم الله خيرا هل سدقيست بارك الله فيكم هيا هيا إن شاء الله ترتيب مركة إن شاء الله هيا أنا سدقيستنا إن شاء الله أنا سدقيستنا تفضل آه. يا
su-aashu waxay leedahay dadka iyadoo masaajidka darsi lagu hayo ama wacdi lagu hayo intay iskaga tagaan iyagoon dan lahayn haddana masaajidka duleedkiisa iyo agagaarkiisa iska taagtaaganee waktiga ku luminayo ma soo gelayaan xadiidkii nebiga sal lla alay wasalam ee aan sheegnay ninkii uu nebigu yidhi ilaahay buu ka jeedsaday allana waa ka jeedsaday su-aashu waa saas jawaabtuna waxa weeyaan ruuxa muslimka ah waxaa habboon hadduusan dan weyn oo kaxaynaysa jirin inuu majaalista dikriga ka taga ma aha waa majaalis xataa ruuxa fadhiya ee dan kale u yimid ilaahay ugu dembi dhaafayo subxana wa tacaala sida xadiidka nabiga ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh malaa'igtu markay riboodka ilaahay u geeyaan oo yidhaahdaan addoommo waxaanu soo aragnay dikrigaaga hayay oo majaalisu khayr markay ka warramaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maxaa isu keenay naxariistaaday doonayeen oo miyay arkeen maya maxay ka baqayeen cadaabkaagay ka baqayeen miyay arkeen maya hadday arkaan maxay samayn lahaa waa ka dari lahaayeen markaasuu rabbi ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahy markhaati ka ahaada waan u dembi dhaafay markaasaa waxau leeyahay malaa'igtu rabbiyo waxaa ku jira nin hebel la yidhaahdo isagoo aan khayr u imaanin laakiin dana kala watay meesha iska fadhiyay laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waa qolo ninkii la fadhiista uusan ku guul daraysanin oo ku hungoobine asagana waan u dhaafay buu rabbilahi subxana wa tacaala soo ma jeed meeshan masaajidka agtiisa haddaad laqwi iyo kutiri kuteen iyo maxaa la soo sheegay iyo qiila waqaala iyo aad ku hayso waxaad faa'iidaysatay ma jiro khayr weyn baa ku dhaafay sakiino iyo xasilooni iyo naxariis iyo dembi dhaaf iyo wax weyn baa ku dhaafay marka waxaa habboon meelaha khayrka iyo majaalista khayrka in laga faa'iidaysto inta aad fadhida xataa haddaadan cilmi kala tegin intaad fadhido khayrkaad ka helayso ba waxaad arki doontaa maalinan maanta ahayn maalinan maanta ahayn baad ogaan doontaa qiimahay ku fadhida wabilahi towfiiq
jazaak allah khayran insha allah waa halkaas su-aasha afka kaha ugu dambeeya ikhwaani waxaan jecel lahay in su-aasha lasoo qoro taasaan idinka codsanayna walaalkan wuxuu leeyahay waxaan isku arkay wax kasta oo aan sameeyo inay nafteedu ileedahay dadka ayaa isu tusaysa maxaan kula dagaalamaa nafteedu jazaak allah khayran
acmaasha aada samaynayso inaad ikhlaas iyo ilaahay dartii ay kaa tahay waa loo baahan yahay naftana aada ka sifayso waxa la yidhaahdo istustuska ismaqashiinta magac raadinta iyo inay ilaahay daacadiisa ka dhigato jid ay adduunyo u marto waxyaalaha inaad nafta ka sifayso waa loo baahan yahay maxaa yeele waxbaba kuu hagaagi maayaan haddii naftaada istustus iyo ismaqashiin iyo halagaa sheego iyo halagu ammaanayo ay kugu jirto waxba kuu hagaagi maayaan bal waxaad noqon doontaa dadka ilaahay naartiisa lagu horiyo kuwa ugu horreeyaad noqon doontaa si kasta u salaad badnow si kasta u jihaad si kasta u dadaal marba hadday niyadu ka halaysan tahay dadka ugu horreeya cadaabka ku arooraad noqon doonta xadiidka nabigeena sida ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh saddex baa naarta u horeyg doona dadka gala waa nin culimo ah iyo nin deeqsi ah iyo nin mujaahida oo jihaadi jira saddexdaasaa naarta ugu horreyn doona saddexda waxay naarta ugu horeynayaan camalkay sameeyeen niyadaa ka khaldanayd iyo qasadka ilaahay dartii ulameyna jeedin ujeedooyinkanay wateen kaasi marka waa loo baahan yahay inuu ruuxu iskala dagaalamo laakiin haddana dhanka kale inay waswaas iyo cudur kugu noqoto maaha waa arrin khatarteedana wey shaydaanku madaakhil fara badan buu leeyahay oo nafta bini aadamka uu ka soo galo madaakhilsha nafta bini aadamka uu ka soo galaa waxaa ka mid ah shaygii daacada ahaa ee aada samaynaysay ee lagaaga baahnayo shareecadu ku amartay inuu ku yidhaahdo quluwi iyo xadgudub ku samey waa min madaakhili shaytaan bay ka mid tahay marka inaad iska dafciso waay markuu ku leeyahay waxaad ula jeedaa yacni istustus bay kaa tahay marka dambe waxaa la doo wuxuu doonayaa inuu ku gaadhsiiyo haddaba waxaan istusba mar hadday kaa tahay maad iska daysiba cadaab yaadan ku gelin stageka ku xiga iyo yani waxa weye tilaabada ku xigta taasuu kula tegi doonaa taasuu kula tegi maadaama uu kugu qanciyey waxaanaad samaynaysaba dad kalaad u samaynaysaa niyad kaama aha ilaahay darti kaama aha buu kugu qanciyey waxaad ku xigto tilaabada labaad uu kuu soo wadaa taa markuu kaa dhaadhaciyo inuu ku yidhahdo dee wax ilaahay darti aan ahayn naar baaba lagu galaya salaada naar baad ku gelaysaa iska jooji waa waa tilaabada kugu soo socota wa marka waxaa la doonaya wasaawista noocaas oo kaleeta inuu ruuxu iska xidho markay kugu bilaabataba haddaadan iska xidhin meel adag bay kula gaari doontaa meel adag bay kula gaari doontaa ama xadiisu nafsiga nafta kuugu sheekaynayso nabigeenna wuxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh waxyaalaha ummaddayda aan loo qabanaynin bay ka mid tahay waxyaalaha nafta ugu sheekaynayso ee weli uusan ruuxu go-aan ku gaarin xelaa kugu soo dhacdhacaya bal marka qaarkood waxaa kugu soo dhacaya wax haddaad ku hadasho xataa aad gaaloobi sooma xadiis saxiixu muslimka nebigu saxaabadu waxay ku yidhahdeen nebi allow waxaan qalbiganaga ka helaynaa wax haddaan ku hadalno aanu gaalnimo ka baqayno nebigu wuxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ma aragteenoo ma isku aragteen haabay dheheen nebigu wuxuu yihi sal lla alay waslam daka sariixu liimaan waa iimaan cad buu rasulku yihi salawatu rabbi wasalam caleyh maxaa iimaan cad ah waxaa iimaan cad ah shaydaanku marba hadduu ku guulaysan waayo inuu gaalnimada afkaaga ka soo saaro ama xubnahaaga ku dhaqaajiyo ood iska xakamaynayso markhaati waxay u tahay inaad iimaan leedahay xakamayntaad iska celinaysaaba iimaan markhaatigiisa soo ma jeed marka waswaaska faraha badan iyo waxyaalahaasi ruuxu inuu iska xakameeyo shaytaan sheekadii weye inuu iska celiyaa la doonayaa haddana wixii xaqiiqo ah inuu la tacaamulo sax haddii istusus iyo ismaqashiin meesha ku jirto waa inuu iska daaweyo ma jirto soo maa xadiidu shaytaan weeyaane waa inaad iska qabato iska xakamayso intuusan tilaabo labaad kuula gudbin wabillahi tawfiiq